bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon waxaa ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka dalka oo dowladda ku eedeeyey inay waddo boob doorasho dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay howlgalka ka dhanka ah daacish iyo al-shabaab ee ka socda deegaanka buuraha ee puntland wafdi uu hogaaminayo maamulaha guud ee sanduuq horumarinta dhaqaalaha sacuudi carabiya oo muqdis gaaray abaar iyo biyari laga soo sheegayo degmada xero dhagaxle ee gobolka mudug warka dibaddana waxaad ku dhegaysi doontaan wadahadallada xamaas iyo israa'iil oo gebageba ku dhow qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebbe inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markana waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan siyaasiyiinta mucaaradka dalka dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey inay wado boob doorasho maxamed ibraahim xaale ayaa warkani inoo eegaya hogaamiyaasha xisbiyada wadajir iyo himilo qaran shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku qabteen shir jaraa-id oo ay kaga hadlayeen xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha siyaasadda dalka labada hogaamiye ayaa eedeen iyo dhaleeceen waxay u jeediyeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxyaabaha ay ku eedeeyeen ayaa waxaa ka mid ah in dhulka danta guud ee dowladda ay markaasi iibinayso ama ay beecinayso sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen in dowladda wadahadalkii ay la gashay etoobiya ay tahay mid iyada u gaar ah oo aysan kala tashan saamileyda siyaasadda dalka sidoo kale waxyaabaha ay ku eedeeyeen labada hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay yihiin in doorasho aan dhinacyada dalka raalli ka ahayn ay iyadu qabsanayso islamarkaana ay u eg tahay mid boob ah taasina ay ogolaan doonin
adisababa soo u soo raaligeliya abiy axmed soo kama fiicnayn inuu walihiisa soomaali raalligeliyo oo uu ka dego deegaanada soomaaliya colka siyaasadeed la yahay intuu nin etoobiyaana hoostiisa tegi lahaa waad la socotiin dadka soomaaliyeed waxaa lagu abaabulay oo guri iyo geedba looga soo bixiyey dhulkeenii cadowaa qaadanaya soo madaxweyne shariif sheegay baarlamaankiyaa loo shiri mucaaradii muxaafidaa lagu taageeray halsuu wuxuu diyaarad qaatay waxaan aragnay asagoo abi axmed la dhaansi garaynaya la qoslahay su-aasha waxay tahay ma ninkii kuu ma ninka gardaroodaa soo hoyda mise ninka lagu gardaroodaa hoyda abe asagaa baddeena soo damacay asagaa ciidan ka joogaan etoobiya soomaaliya asagaa u baahan ciidanka african union in loogu daro asagaa ma annagaa hoyanayna caabta iyo sumcaddarrada meesha ka dhacday etoobiyaankana maanta ay ku dhamaashaadayaan waxay tahay in horta ayaga loo hoyday mana qariyaan ninkii lagu gaboodfanaa loo soo hoyday dheheen waxay kaloo xaqiijiyeen inaanan dad hoggaanka soomaaliya laysku hadlay karin lana filo karin meesha u socdo oo dowladihii kale ay la yaaban yihiin oo shalay madaxweynaha u orday oo heshiiska alliansiga la soo galay madaxweynaha wuxuu nagu riday runtii sumcaddarre keliya maaha indhaha beesha caalamka iyo dowladaha gobolka iyo dadka soomaaliyeedba si liidasho ah ayuu oo runtii uga dhacay indhahooda waxaan rabaa inaan mar kasta xoogga saaro arrinta dhulka dad badan baa waxay isleeyihiin dhulka ay dowladda gadayso oo maalinba la iibinaayo hadda waxaa inii sheegay in carwadii qaranka loo gadayo guddiga doorashada waxaanan badbaadsanayn oo miiska saaran villa baydhaba waxaanan badbaadsanayn oo miiska saaran qayb ka mid isbitaal martiini waxaa badbaadsadan oo miiskasa waxaa la qaatay haddeertaana og tihiin dhulkii jaamacadda gahayr ay lahayd oo dad masaakiina laga qixiyey soo lama oga dadka internet sbalasedka ee barakacayaasha gudaha ku soo qaxay ee xarumaha qaranka degan waa dad soomaaliyeedoo barakacayaal gudaha la yidhaahdaa adduunkana xuquuq sharciga kuleeyihiin dalkana xaq sharciga kuleeyihiin intii dibudejin loo sameeyo cagaf cagafii waxaa laga adeejiyaa ciidan booliis ah dhulkana yaa la siiyaa ganacsataa laga iibiyaa war kuwaas mu in ilaahay ka cabsanayni meelaha meelahay fadhiyaane waxay leeyihiin dhulkana la siiyey maxaana laka rabaa iskooladiyaa u jeedaa imaam shaafici ilays xaawataako iskoolladii mid maalina suuqa la geynayaa oo xaggee loo wadaa dalkan fursadaha yaree wakhtigiisa ka dhiman waxaan kula talinaynaa madaxweynaha inuu talada dhulka iska dhigo asay u roon tahay dowladaha badda leh oo etoobiya xuduudka la leh waa in misa afar dowladood maxaa kalifaya marka annaga inaan bad dhiibno kalligaan eritrea may dhiibto suudaan may dhiibto jabuuti may dhiibto badda ma ka faa'iidaysashaa mase waa qaadasho ma dhegaysatiin madaxda etoobiyaanka markay ka hadlaayaan badda ma dhegaysatiin waxay ka hadlayaan waa qaadasho ka faa'iidaysasho maaha ma nugu jiraa qof bixi kara bad ma nugu jiraa qof bixi kara dhul mas-uuliyadda hore waa sheegto nuguma jiri ma bixi karo laakiin waxaan ka hadli karnaa almasaalix almushtarak annaga iyo etoobiyaanka maxaan kala faa'iidi karnaa waa ka hadli karnaa marka habka loo abrooj gareeyey etoobiyaanka aniga waxaan aaminsana waa khaldan tahay soomaalidana culaysay ku tahay nabaduna kuma imaanayso dalka hadday doorasho ka dhacayso soo ma aha dalkoo dhan inay ka dhacdo ama meesha aysan ka dhacaynin la ogyahay sababta ay- sababta aysan uga dhacaynin ma ka wada dhici kartaa dalka oo dhan asbaabaha amniga ka sokow asbaabo siyaasi ah oo doorasho midaysan dalka aysan uga dhici karin ma jiraan hadday jiraan soo looma baahna in la xalliyo intaan doorasho laga hadlin waxaan u malaynaa markaas inuu aad u cadyahay nidaamkan hadda jooga markii uu doorashada gelaayay laba guruubaa ka maqneed doorashooyinka waxaa ka maqnaay somalilan iyo al-shabaab madaxweyne al-shabaab waxuu dhaha iyaga lalama hadlaayo waa cagtaa la marina meesha wax ku dambeeyana waa ogtihiin somalilan waa maqan tahay waxaa raacday puntland waxaa raacday jubbaland marka doorashada la qabanayo ma waxaa laga qabanayaa magaalada muqdisho baydhabo eh, jowhar iyo maxaan ku idhaahdaa dhuusamareeb taasoo ma abuurayso dadku inay kala tagaan oo ay kala irdhuubaan oo haddana isu doonidooda wakhti badan lagu bixiyo haddii la rabo doorasho in la hagaajiyo oo doorashooyinkii hore wax ka fiican la sameeyo waxaa la heli karaa khiyaaraad fara badan oo dadku ay ku heshiiyaan raalli lagu yahay ka fiican kowii hore ka corruption yar ka nadiifsan waa la heli karaa mahadsanidta ama hore dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay bogaadisay ciidanka daraawiishta puntland ee howlgalka ka dhanka ah kooxda daacish ka wada gobolka bari ee dowlad goboleedka puntland dowladda waxa ay sidoo kale bogaadinaysaa doorka shacabka reer puntland iyo garab istaaga ay u muujiyeen ciidanka geesayaasha ee ku jira howlgalkaasi lagu soo afjarayo kooxda waxay dowladda dooco u direysaa iyo kuwa ku dhaawacmay sidoo kale waxa ay tacsi u direysaa eelada shuhadadaasi iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee ka baxeen iyaga oo u dagaalamaya difaaca dalka dadka iyo diinta wafdiga hogaaminayo maamulaha guud ee sanduuqa horumarinta dhaqaalaha sacuudiga mudane suldaan cabdiraxmaan al marshaad oo casuumaad rasmi ah ka helay wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya mudane biix cimaan cige ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho maamulaha ayaa kulmo muhiim ah la qaadan doona mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya kulamadaas oo diiradda lagu saari doono arrimaha maalgelinta mashaariicda horumarineed ee gudaha soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya mudane biix imaan cige oo u weheliyo wasiirka tamarta iyo biyaha xildhibaan cabdulaahi bidhaan warsame ayaa intii lagu sugnaa qeybta soo dhoweynta ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxa ay warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda dalka iyo qorshayaasha kulamada soo socda ay siiyeen suldaan almirshaad iyo wafdigii la socday biixi imaan cigee wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa ugu mahadceliyey maamulaha guud aqbalaada casuumaada u fidiyey sharaf ayaa ii tahay in aan magaalada muqdisho kusoo dhoweeyo suldaan almirshaad iyo kooxda la socota oo booqasho taariikhi ah noogu yimid inta lagu gudo jiro imaatankiisa soomaaliya waxa aan wada yeelan doonaa shirar muhiim ah waxa aan sameel dhigi doonaa fursado maalgelineed ee hadda ka jira soomaaliya si aan sare ugu qaadno dhaqaalaha soomaaliya ayuu yidhi wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya sanduuqa horumarinta dhaqaalaha sacuudiga waxa uu ka mid yahay hay-adaha sida gaarka ah ula shaqeeya dowladda sidoo kalena waxa uu qeyb weyn ku lahaa barnaamijka dib u habeynta dhaqaalaha ee horseedka u ah in dowladda soomaaliya ay gaarto deyn cafin dhammaystiran abaaro iyo biyari laga soo sheegayo degmada xero dhagaxleey ee gobolka mudug cabdirasaaq maxamed ayaa warkan kaalgacay oo kasoo diray kormeerkan oo jeedkiisu ahaa laba arrimood oo kala ah qiimaynta horumarada waxsoo saarka beeraha ee ka jira degmada xerodheexley abaaraha iyo biyolaanta ka taagan ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha galmudug xasan cabdulaahi xascasay oo ay weheliyeen agaasimaha wasaaradda gargaarka galmudug maxamed cabdulaahi cali xildhibaan maxamed xuseen tahliil iyo iskuduwaha wasaaradda ee gobolka muduga cabdiweli shariif sheekh xuseen iyo mas-uuliyiin kale waxa ay ku tageen degmada xerodhagaxley ee bariga gobolka muduga wafdigan ayaa intii ay ku sugnaayeen degmadaasi waxa ay kormeereen beeraha ku yaala halka iyagoona warbixinno la xidhiidha horumarka waxsoo saarka beeraha iyo caqabadaha weli taagan ay haysta beeralayda iyo xaaladaha la xidhiidha abaaraha iyo biyeeryada ka dhagaystay gudoomiyaha degmada xeeldhagaxley xasan sheekh cilmi cosoble iyo qaar ka mid a beeralayda degmadaasi meeshaan waa ujeedaan waxaan joognaa beerihii degmada xere dhagaxley aan joognaa waxaan kaloo halkaan uga wada celinayaa dowladda galmudug oo uu hogaaminaya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor waa ninkii ugu horreeyey oo madaxweynaha oo yimaada meeshaan xere dhagaxley oo beerahan soo booqda oo degmadan soo booqda degmadana hadda na siiyey aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa waxaan leenaha mudane madaxweyne joog oo jir ninkii waxaana milkilaha oo beertaan lahaan jiray muddo labaatan sana waa ay beerneed hadda cambihii waa kan hadiya waa kan liintii waa tan marka meeshaasaan joognaa aad iyo aad eh, dadkana soo booqdana soo salaamana waa- malaayiga ha salaamta waa mahadsan yihiin tada ka jirtaa waxay tahay biyuhu waa xaraar waa xaraar biyuhu wax- biyo la cabi kara maaha waa xaraar tog weyn baa biyaha noo keeni jiray toggii waa leexday meel wuxuu toban kilomitir u aaday biyihii marka ay haddii alla la waayana oo waa dheeraadeen suunkaasay ku ekeed waagaan bilaabay haatana lix baa isii marhayaan intuna waa xaraar marka biyo la'aan iyo haddii la yidhaahdo intaa jan xagga eh, waxaa weeye aqoontana waa nugu yar tahay
xildhibaan maxamed xuseen tahliil oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka galmudug ayaa isna baaq u diray dowladda federaalka tan galmudug iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka meeshaan baahida ka jidha waxaan rabnaa inaan wasaaradda beeraha gelmudug iyo midda soomaaliyaba u sheegno meeshaani waa saldhiggii beeraha ee gobolka mudug xeere dhagaxley waa arkaysaan waxa baxay waa cambihii iyo liintii hadda gacantaan kusoo gurnay Ee, dhibaatada hadda haysata markaan fiirinay waa biyo la'aan weeye meeshaan waxay u baahan tahay ceel riiga in la keeno la- ceel laga qodo ilaa saddex boqoloo mitir la qodo biyo macaan laga keeno hay-adaha marka ee, waxaan ugu baaqaynaa inay dadkan ka caawiyaan biyo macaan oo ceel riiga in la soo saaro
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda galmudug xasan cabdulaahi cascase ayaana ugu dambeyn isna sheegay wuxuu la ku qotomaa inaan u kuurgalno dhibaatooyinka iyo culeysyada ka jira beeraha galmudug gaarsiinana wixii aan awoodno Ee, waxaad idin imaan doontaa waan aruurina baahiyihiinna meelo badanna waa soo marnay meelo badanna way noo dhamman yihiin waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo mashaariicda dowladdu ay idin keeni doonto inaad iga faa'iidaysataan si qurux badan annaguna waxaan idiin soo gaarsiin doonaa annagoo ku salaynayna baahiyaha iyo cudurrada iyo culeysyada ka jira beeraha Ee, maadaama reer galmudug ee, oraahdoodii ahayd madaxweynuhu yidhi ee, galmudug waranka yaan bay ka tumatay maanta aan miraheedii hayno beertii ugu soo horreedo oo oo aan dhex joogno iyo kuwa aan soo marnayba nagan- kana muuqato hididiilo fiican ee, aad baad ugu mahadsantihiin waxaan si gaara rabaa inaan ugu diro hay-adaha dhulkan abaar ayaa ka jirta xoog le oo samaysa beerihii biyihii xoolihii ee, waxaan codsanaynaa cid kasta oo gargaar bini'aadanimo bixisa ee, in dadkaani si sida sida emergency ah wax loogu soo gaaro halka aad naga dhegaysanaysaana waa reediyo ujar markana warkaa dibadda khadar oo dhexdhexaadin muhiim ah ayaa maanta sheegtay in wadahadal xabad joojina qase iyo heshiiskaasi deenta la haystayaasha ay marayaan heer gabagabo ah iyadoo intaasi ku dartay inay rajo ka qabaan in heshiisa la gaari karo dhowaan khadar masar iyo maraykanka ayaa xoojiyey dadaalada lagu dhexdhexaadinayo xabajoojinta si loo suurtogeliyo sii deynta lahaastayaasha lagu haysta khasaa tan iyo weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar laba kun iyo saddex labaatanki ay ku qaaday israa'iil isniintii madaxweynaha maraykanka joe baiden ayaa sheegay in heshiis uu ku dhow yahay in la dhammeeyo maalin yar uun ka hor caleemasaarka beddelkiisa talaadada maanta ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar maajid al ansaari ayaa sheegay in wadahadaladu ay marayaan marxaladihii ugu dambeeyey waxaan aaminsanahay inaan joogo marxaladihii ugu dambeeyey hubaal waxaan rajaynayaa in tani ay si dhaqso ah u horseed doonto heshiis ayuu yiri ansaari isagoo intaas ku diray ilaa inta laga samaynayo ku dhawaaqis waa inaan aad waa inaan aad ugu farxaa waxaa hadda socda waxaan gaarnay marxalad arrimaha ugu waaweyn ee hortaagan in heshiis la gaaro waxaa lagu qabtay ayuu ku yiri shir jaraa-id akhyaartaan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawa na soo gaaray waa naga intaa ciddoo warkay seegana waxay dib ugu daalacan karana barta aynu facebook ku leenahay radio george stasio nabadgelyo